بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع وهو ما له سنة ودخل في الثانية وفي أربعين مسنة وأول نصاب البقر لأضا نصاب كذا awalkiisu waxa way ugu horeeya halaaثuuna waa soddon soddon neef inay lo-du gaarto way fayajibu markaa waxaa waajiba fiihi ay fi lbaqar lo-dii waxaa ku waajiba tabiicun tabiic ayaa ku waajiba wa huwa tabiicu maa lahu sanatun waa mid hal sano jira wa dakhala fi haaniyati sanadkii labaadna galay tabiica waxaa la yidhaahdaa midka sanad dhammaystay waa dibiga sanad dhammaystay sanad jira sanadkii labaadna gelaya wa fii arbaciina ay wa yajibu fii arbaci wa tajibu fii arbaciina afartanna waxaa ku waajibaya musinnatun musinna ku waajibaysa lo-du hadday afartan neef gaarto sakada waxaa laga rabaa musinna wa hiya musinnadu maalahaa sanataani waa mid laba sano jirta wadakhalat fi haaliati sanadkii saddexaadna gashay maalahaa sanataan laba sanay jirtaa waa dhidig laba sano jira sanadkii saddexaadna gelaya san laba sano oo u dhammaystiran atay sanadkii saddexaad ay gelaysaa qaybtii hore dakaraa laga bixiyey soo maa soddonkii waa dakar wax la bixinayo afartankana maxaa la bixinayaa waa unhaa laakiin da-day ku kala wen yihiin kan dakarkaa wuxuu jiraa sanad waxaa u dhammaaday sanad wuxuuna gelayaa sanadkii labaad midka unhahana waxay jirtaa labo waa u dhammaatay waxayna gelaysaa sanadkii saddexaad wuxuu yidhi wa fii sitiina lixdanka dhexdoodna waxaa waajibaya ay wayajibu fii sitiina lixdankii dhexdood waxaa waajibaya tabiicaani laba tabiic ayaa waajibaysa wacalaa haadaa sidaas ayaa abadan fii kulli alaaiina tabiicun wacalaa haadaa abadan wacalaa haadaa arrinkaa dushii ayay ku soconaysaa abadan weligeed weligeed sidaasaa lagu wadayaa macnaha afartan walba in la yidhahdo waa musinna soddon walbana la yidhaahdo tabiic waay saasaa lagu soconayaa waa kuu sii sharaxo wuxuu ku yidhi fii kulli alaaiina tabiicun wa fii kulli arbaciina musinna soddon walbaahi tabiic ayaa ku sugan afartan walbana musinaa ku sugan fa idaa balaqad hadday gaarto lo-dii hadday gaarto mi-atan wa cishriina boqol iyo labaatan neef fa hiya ayadu ka buluuqi libili waxay la mid tahay geela gaaridiisa mi-atayni ou laba boqol gaarayo geela laba boqol gaaraya ayay la mid tahay zakaatulbaqar nisaabkeeda wuxuu ka bilaabmaa soddon markay gaarto lo-du markay soddon neef gaarto nisaabkii sakada way gaartay taa macnaheedu waxa waaye ama mafhuumku noqonaya soddonkii haddii hal neef ka dhiman yahay lo-daasi wax zakaa laguma laha sagaal iyo labaatan neef hadday u joogto zaka laguma laha sagaal iyo labaatan soddonkii soo hal xaba kama dhimaana hal xaba hadduu ka dhiman yahay nisaabkii ma gaarin wax zakaa laguma laha hadduu hadda sagaal iyo labaatan ka sii hooseeyana waa la midu wax zakaa laguma laha zakadu waxay lo-du ku waajibaysaa markii ay soddon neef gaarto soddon neef markay lo-du gaarto maxaa la bixinayaa tabiicaa la bixinayaa waxaa la bixinayaa dakar sanad dhammaystay sanadkii labaadna gelaya soddonkaas yacni soddon markii la gaaro halkaa tabiica tabiicaasaa la bixinayaa ilaa goormaa tabiic la bixinaya ay soconaysaa ilaa afartan laga gaaro soddon iyo afartan meeqaa udhexaysa yaa tobanaa udhexaysa soo maaha tobantaas tobankaasi waqsi waay wax zakaa laguma lahaa wax dheeriyoo zakada ku iska bedelaya ma jirto soddon markuu gaaro tabiic buu bixinayaa soddon iyo shan waa tabiic soddon iyo lix soddon iyo toddoba ilaa afartanka gaaro halkaa tabiicunbuu bixinayaa sanad walbuu kusoo wareegaa afartan neef markay lo-du gaarto markaa waajibku waa isbedelayaa fardigu waa isbedelayaa maxaa la bixinayaa markay afartan neef noqoto musinaa la bixinayaa musinana waa midda laba sano dhammaystiratay sanadkii saddexaadna gelaysa da-daasaa laga fiirinaya marka soddon iyo afartan afartan hadduu gaarana waa musina soddon hadduu gaarana waa tabiic tirooyinkaas inta u dhaxaysana waqsi waaye wuxuu yidhi shiikhu marka wafii kulli wuxuu yidhahda wafii sittiina tabiicaani buu yidhi sittiin waa laba soddon soo ma soddonkii maxaa laga rabay oo ku waajibaya tabiic soddonka kalena waa tabiic idan lixdankii waa tabiicaani waa laba tabiic wey wacalaa haadaa abadan buu yidhi sidaasay ku soconaysaa weligeed wacalaa haadaa tajrii saasaa usoo qadaraysaa wacalaa haadaa tajri sidaas ayay ku soconaysaa abadan weligeed weliga dariiqadaasay maraysaa oo dariiqaday maraysa waa maxay weligeed waa kuu sheego wuxuu ku yidhi fii kulli ثalaثiina tabiicun wa fii kulli arbaciina musina dariiqadaasay weligeed ku soconaysaa lo-du haddii ay tahay lixdan neef shiiku waa sheega wuxuu yidhi laba tabiica la bixinayaa haddii toddobaatan neef ay noqoto maxaa la bixinayaa yaa tabiic iyo musinaa la bixinayaa afartankana musinaa laga bixinayaa soddonkana tabiica laga bixinayaa siddeetan neef markay noqoto laba musinaa la bixinayaa ilaa afartan iyo afartan waaye sagaashanku waxay noqonaysaa saddex tabiic waay sagaashanku waa saddex tabiic boqol markay xirto meeqaa laga bixinayaa waa laba tabiic iyo hal musina waay waa laba tabiic iyo hal musina waa afartan iyo soddon iyo soddon waa laba tabiic iyo hal musina markuu ku leeyahay sheikhu calaa haadaa abadan sidaasuu ula jeedaa afartan walbana musino ka bixi soddon walbana tabiic ka bixi hadday gaarto boqol iyo labaatan waxay la mid tahay buu yidhi ka buluuqi libili mi'atayni buluuqu libili mi'atayn markuu ka soo hadlayay wuxuu ku yidhi afar arbacu khamsiinaat ama khamsu arbaciinaat wayuu yidhi soo ma tanna waa sidii oo kale boqol iyo labaatan waxay noqonaysaa waa lixdan iyo lixdan boqol iyo labaatan weeye soo ma meeqa tabiicaa ku jirta yaa afar tabiic haddaad rabto waxaa u beddelaysaa saddex musinaa u beddelaysaa afar tabiic ama saddex musinaa ka dhigaysa maxaa yeelay waa saddex afartanaad waaye boqol iyo labaatan marna waxaad ka dhigaysaa afar soddonaad markaasi waa afar tabiic haddii aad doontana waxaa ka dhigaysaa saddex afartanaad markaasina waa saddex musinaawa meeshu markuu ku leeyahay fahiya ka buluuqi libili maatayni sidaasuu la jeedaa labada midkaa rabtaa bixinaysaa macna oo geeli laba boqol gaaray ayay la mid ahay yacni geeli laba boqol gaaray ayay la mid tahay wa awalu nisaabi alghanami arbacuuna nisaabka ariga waxaa ugu horeeya arbacuuna afartan annisaab hore waa usoo sheegna waxaa nisaab loola jeedo waa qadarka sharcigu sheegay ee hantida ku waajibaysa in laga bixiyo markay gaarto waxaan dhihi lahaa waa yacni waa qadarka la rabo hantidu inay gaarto oo zakadu ay kula waajibayso wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa waxaa ugu horeeya arbacuuna afartan afartan neefa ugu horeeya macnaheedu waxa waaye afartan neef hadday arigu ka yaryahay laa zakaata fiiha wax zakaa laguma laha ilaa afartan neef oo ariga ka gaarayo فتجب فيه أي في الغنم أرجع وحكو واجب يا شات جذعة ضأن شات باكو واجب يسا هل رأي كو واجب يسا جذعة ضأن أو ثنية معز جذعة ثنية لبضا وصومرنا جذعة ضأن وحكو واجب يسا جذعة إذا يعني والنيل إذا كمذا الضأن وإذا هو علماء قالوا حيرادين سنة دي جرتا قارنا محيرادين lix bilood ayay jirtaa oo sanad ma gaarin haniyatu maczinna waa waxar aricadka ka mid ah macziga waa aricadka waay ayaduna waxay jirtaa qaar waxay idhahdeen waa sanad qolna waxay idhahdeen waa laba sano waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan shaatun haddii la yidhi shaatun soo rim ma aha bacdu alculamaa waxay yidhaahdeen lafdu shaah wuxuu ku dhawoobayaa cala alda'ni waalmaczi labada waa ku dhawoobaya sidaa darteeda waxaa leedahay fatajibu fiihi shaatun jadacatu da'nin aw haniyatu maczin xageed ka bedelaysaa jadacatu da'nin shaatun aad ka bedelaysaa arigu markuu gaaro marka afartan neef hal neefaa waajib ah in la bixiyo haddii uu afartan neef ka yar yahana wax zakaa lagama rabo soddon neef hadduu yahay soddon iyo shan soddon iyo siddeed soddon iyo sagaal waxyaabahaasoo dhan wax zakaa laguma ilaa tirada afartanka ay u buuxsamo وفي مئة وعش وفي مئة وإحدى وعشرين وها كسغن أما وتجب وحا واجبيسا في مئة وإحدى وعشرين بقول إيكو يلباتن دحضد وحا كواجبيسا شاتان لبر أيا واجبيسا بقول إيكو يلباتن لبر أيا كواجبيسا وفي مئتين وواحدة وها كواجبيسا لبا بقول iyo hal neef dhexdii waxaa ku waajibaysaa halaau shiyaahin saddex ri ayaa ku waajibaysa wa fii arbaci mi'atin afar boqolna waxaa ku waajibaysa arbacu shiyaahin afar neef uma haakadaa abadan kadibna sidaas ayay ku soconaysaa weligii fii kulli mi'atin boqol walba waxaa ku sugan shaatun hal neef boqol kasta hal neefaa ku sugnaanaya zakada ariguna waa sidaas waa afartan neefaa u ka bilaabmayaa nisaabku jadaca la bixinayaa ilaa uu ka gaarayo boqol iyo kow iyo labaatan neef taa macnaheedu waxa waaye arigii afartan ka bilowday ilaa boqol iyo kow iyo labaatan uu ka gaarayo maxaa lagu leeyahay halkii ri unbaa la bixinayaa neefkii afartan ka soo bilowdaa soconaya sanad walbuu soo wareegto halkaas neefuu bixinaya ilaa xoolihiisa boqol iyo labaatan iyo maaragtay kow neef ay ka gaaraan kow iyo labaatan neef inta u dhaxaysa waa waqsi waqsigaasi u dhexeeya waa waqsi dheer soo ma waa waqsi badan waayo waxay yidhahdaan culummadu waa raxmatan calaa asxaabi alamwaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu sidaa u yeelay waa naxariis loo naxariisanayo dadka hantida iska leh dadka zakada bixinaya waa loo fududeeyey waxa ay leeyihiin iyo waxa laga rabo wax isku dhow ma aha waxay leeyihiin aada u badan waa laga takfiifiyo oo waa loo sahlay nin boqol iyo kow iyo labaatan neef leh laba neef maxay maxay ka yacni maxay ka dhibaysaa ay ka nuqsaaminaysaa waxay ka nuqsaaminaysa ma lahan hadduusan bakhiil ahayn waxay ka nuqsaaminaysa ma laha wuxuu haystaa ka badan waana u barakoobaysaa boqol iyo kow iyo labaatan neef laba ri baa la bixinayaa ilaa laga gaaro laba boqol iyo kow laba boqol iyo kow markii la gaaro meeqaa la bixinayaa saddex neefaa la bixinayaa ilaa laga gaaro afar boqol afar boqol markii la gaarona afar neefaa la bixinayaa uma haakadaa abadan kadibna sidaas waaye buu yidhi weligeed macnaha boqol walba fii kulli mi'atin shaatun boqol walba hal neefaa lagu leeyahay boqol boqolaa la iskugu xirayaa marka afar boqol markuu saddex boqol markuu leeyahay saddex neefuu bixinayaa soo ma afar boqol markuu gaaro afaruu bixinayaa shan boqol markuu gaaro shan buu bixinayaa lix boqol markuu gaaro lix buu bixinayaa macnaheedu waxa waaye boqol boqol ilaa boqolka kale laga gaaraya inta u dhexaysa maxay noqonaysaa waqsi waaye inta u dhexaysa waqsi waaye wax iska beddelaya ma laha fii kulli mi'atin shaatun boqol walba dhexdii hal neefaa ku sugan walow malaka arbaciina da'nan hadda halkan wuxuu ka gudagelayaa sheikhu inuu furuuc bilaabo inta masaa'ishii asalka ahayd baa ahayd halkan wuxuu ka farcinayaa masaa'il ku saabsan arigii hadda laga sheekeynayay zakadiisa walow malaka hadduu milkiye buu yidhi arbaciina da'nan afartan neef oo ida ah ajza'ad waxaa gudaysa maacizatun ri ayaa gudaysa biictibaari alqiimati ictibaarka qiimaha qiimaha iyadoo markaa lagu dhisayo la ictibaarinayo wa bilcagsi cagsiguna waa la mid buy cagsiga muxuu ula jeedaa afartan neef oo aricada markaad leedahay hal neef oo idaaha bixin kartaa wey laakiin waa biictibaari alqiima biictibaari alqiima wuxuu ula jeedaa neef aricada ayay qiimo ahaan u dhigmaysaa hadduu qofku leeyahay afartan neef oo wada ida ah wax aricada kuma jiraan ama waxaaba uga jira hal neefaa uga jira oo aricada ah soddon iyo sagaalka kale ida waay halkii neefe aricadka ma ku bixin karaa zakada sheekhu wuxuu leeyahy waa ku bixin karaa biictibaari alqiima ayadoo markaa la ictibaarinayo qiimaha yacni qiimuhu waa inuusan ka hooseynin midka kale neefka la bixinayo cagsiguna waa la mida oo aricad haddii oo yihiin afartankuba neef idaa waa lagu bixin karaa zakada lianna aljinsa waaxidun maxaa yeelay jinsigu waa mid jinsigu waa mid jinsigu sheegaya waa maxay maxay ka siman yihiin inay dhammaantood hanam yihiin dhammaantood waa alhanam ismu lhanam ayay kulligood soo gelayaan ida iyo aricad labadaba jinsigoodu waa mid wa haadihi alawqaasu waqsiyadan allatii waqsiyadaasoo bayna annusubi ee nisaabyada u dhaxaysay annusub waa jamcu nisaab awqaasna waa jamcu waqs waqsiguna waa labada tiro inta u dhaxaysa ee zakada aan waxba ku soo ziyaadaynin ayaa waqsi la yidhaahdaa wa haadihi alawqaasu waqsiyadan allatii bayna annusubi ay nisaabyada u dhaxaysa cafwun waa cafwi buuy sharcigu waa cafiyey laa shay-a fiiha wax wax ku sugani ma jiraan laa shay-a fiiha wax ku sugani ma jiraan macnaha wax zaka ah oo laga qaadaya ama laga bixinaya ma jiraan wamaa yantuju min annisaabi wixii nisaabka ka dhasha fi ahnaa'i alxawli sanadka soo wareegiddii dhexdeed wixii ka dhasha nisaabka yusakaa zakada ayaa laga bixinayaa lixawli aslihi asalkiisa xawlkiisa iyo sanadkii ayaa sakada looga bixinayaa wain lam yamdi calayhi xawlun iyousanba sanad ka soo wareegin sanadba yuusan ku soo wareegin kuwaan ka soo dhashay nisaabka sawaaء waxaa isku mid ah baqiyat اlummahaatu hooyooyinku inay baaqi noqdaan ow maatat kulluhaa ama dhammaantood inay dhintaan tusaaluu kuu keenay marka wuxuu ku yidhi falow malaka arbaciina shaatan hadduu milkiyo afartan neef oo ariya fawaladat afartankii ay dhasho qabla alxawli sanadkii intuusan soo wareegin ka hor bishahrin hal bil sanadka intuusan dhamme ku soo wareegin bil ka hor hadday afartankii neef ay dhalaan arbaciina afartan kale wa maatat ilummahaatu hooyooyinkuna ay dhintaan lazimahu waxaa ku laasimaya ninka xoolaha iska leh shaatun ribaa ku laasimaysa linnitaaji nitaajka iyo kuwaan dhashay darteed ayay ridu ugu laasimaysaa asalkii ma ahee nitaajkaa lagu leeyahay oo rida laga bixinaya sheekhu halkan wuxuu uga hadlayaa waxaa la yidhi afartan neef markuu ariga gaaro sanadna ku soo wareego dabcan xawalaanulxawl shardi waay ayaa sakada la bixinayaa afartankii waa dhammaystirmay afartankii hadduu gaaray xoolihii maxaa u bilaabmaya inuu sanad soo wareegtaa u bilaabmaya sanadka soo wareegiddiisu waxay ka bilaabanaysaa maalinka tirada afartanka uu dhammaystirmo markaasaa sanadka ka bilaabaysaa tiradiisa sanadkii mar iyadoo lagu jiro soo wareegiddii sanadka oo wakhtigii sanadka ay ka harsan tahay hal bil ayaa waxaa afartankii neef waxay dhaleen afartan kale afartankii ri afartan kaley dhaleen siddeetanay noqdeen sooma siddeetan bay noqdeen waxaa dhintay afartankii hore ee sanadku u soo wareegayay waa ummahaadku kuu sheegayo waa riyihii wax dhalay waa dhinteen yaa haray yaa afartankii dhashaa haray soo maha ee bil ka hor dhashay bishu markay dhammaato afartankan zake ma laga bixinayaa dhashay ee aan ka tirsanayn afartankii hore sanadka u soo wareegayay waa laga bixinayaa buu yidhi sheekh waa laga bixinayaa mas'aladan ku saabsan xoolaha kuwooda yaryarka ah ee dhashay sanadku intuusan soo wareegin ama uu dhammaystirnaanin zake ma laga bixinaya mase laga bixin maayo culammadu way isku khilaafeen culammada qaar waxay yidhaahdeen wax zake ah oo laga bixinayaahi ma jiraan oo shardi waxaa waaye bay yidhaahdeen xawalaanu lxawl waa inuu sanad soo wareego jumhuur ulculamaa ayagu waxay qabaan in la bixinayo oo kuwa yar yarkaa zake lagu leeyahay laakiin waxay u kala qaadeen ayaga laftirkooda waxay iskugu khilaafeen markuu nisaabka buuxsamo wixii ka dhasha ee yar yara miyaa zakada lagu xisaabinayaa mase yar yarka laftirkooda nisaabku waa ku buuxsamayaa labada mas'ale farqi muu dhexeeyaa maalan labaatan neefuu ninkaan haystay labaatan ri labaatadii labaatankii waxay dhaleen labaatan labaatankan ay dhaleen waa yar yar afartan weeyo sooma ma leenahay nisaabku waa buuxsamay mase waxaan leenahay maadaama ay yaryar yihiin la xisaabin maayo qaara waxay leeyihin maadaama ay yaryar yihiin la xisaabin maayo yaryarka la tirin maayo alimaamu shaafici raximah allahu tacaala asiga wuxuu qabaa nisaab markii la gaaro wixii nisaabka ka dhasha ayaa zakada lagu xisaabinaya wixii nisaabka ka dhasha ama inta xooluhu haddaysan nisaab gaarin yar yarkaa nisaab ku buuxsami maayaan walidaalika sheegu hadda halkan wuxuu ka cabiray wamaa yantuju min annisaabi buu ku nisaabka waa buuxaa soo ma wixii nisaab ka dhashay waa ayagu waxay qabaan marka shaaficiyadu xooluhu markay nisaabkii gaaraan waaweynkii markuu nisaabku u buuxsamo wixii nisaabkaasi ka dhasha zakada waa lagu xisaabinaya nisaabku meequu ku buuxsamayaa marka ariga laga hadlayo yaa afartan neef soo maaha afartanku waa waaweyn ayaga agtooda waxay leeyihin afartanku waa inuu noqdaan arig asalka waaweynka kadib afartankaasi wixii ay dhalaan ma la xisaabinaya nisaabka ma lagu daraya mase lagu dari maayo waa lagu daraya waa la xisaabinaya waana midda sheekhu hadda noo tusaaleeya waay wixii ka dhasha nisaabka waa la xisaabinayaa waxaa isku mida buu yidhi kuwaan faraca ah ee nitaajka ah ee ka dhashay kuwa asalkaa in ummahaadka iyo asalku ay joogaanay baaqi yihiin iyo inay dhinteenna waa isku mid oo haddii afartankii riyaha ahaa ee dhalay afartankan kale ay dhintaan kuwaan bil ka hor dhashayna bishu markay dhammaato xawlkii hore lasoo tirinayo uu ku buuxsamayo zakada waa laga bixinayaa nitaajka waana sida saxiixa ah waxaana arrintaani culimmadaani ay u daliishadeen ahar uu leeyahay cumar radia allaahu canhu asoo nin diraya oo ka mida dadkii cumaasha ka mida ama sadaqaadka soo aruurinayay ayuu ku yidhi ucdudin wuxuu yidhaha ucdud asalkh waxaa tirisaa buu yidhi kuwa yaryarka ah tiri buu yidhi ku dar xisaabta asalka waxaa loola jeeda waa waxaraha yaryar xisaabta ku dar buu yidhi macnaha geed lo-da markaad waxaan ka wadaa ariga markaad xisaabinayso tirada ku darso macnaheedu ma aha kuwaas yaryarkaha la bixinaa ma aha waxa la bixinaya waa noola soo sheega soo maa xisaabta waa lagu xisaabinaa yaryarka laakiin yaryarkaa iga qaada laga yeeli maayo maxaa yeelay da'da la bixinaayo maxaa shardiya yaa da'da la bixinayo hadday ida yihiin tiro da'da ugu yar ee culammadu u sheegeen waa lix bilood hadduu ida yahay neefku hadduu aaricad yahana da'da ugu yar waa sanad wixii ka yar maya kuwaan markaa shiiku hadda uu ku tusaaleeya bil ka hor dhashay bil kadibna la leeyahay zakada waa laga bixinayaa zakada waxaa lagu bixinaya waa in la raadiyo neef da'dii jira yacni da'dii zakada loo shardinaya laakiin xisaabta iyo tirada waa lagu buuxinayaa fain kaanat maashiyatuhu maashiyadiisa ama xoolihiisu haddii ay yihiin arigiisa gaar ahaan miraadan kuba xanuunsan hadday yihiin akhada minhaa waxaa laga qaadayaa akhada wuxuu qaadayaa minhaa ay min alghanam wuxuu ka qaadayaa ama min almaashiya mariidatan mid jiran ayuu ka qaadayaa mutawasidatan oo dhexdhexaada ow sixaaxan ama hadday yihiin kuwa caafimaad qaba akhada saxiixatan mid caafimaad qabta ayuu qaadaya xoolihii sakada ku waajibaysay haddii kulligood ay wada jiran yihiin afartanka neefba waa jiran yihiin sakada maxaa laga bixinayaa wuxuu leeyahay mid jiran oo dhexdhexaada yani jiradeedu ay wasa tahay ayaa laga bixinayaa sakada sakada looga tegi maayo haddii arigu kulligiis uu caafimaad qabana maxaa laga qaadayaa neef caafimaad qabaa laga qaadayaa aw bacduhaa sixaaxan wa bacduhaa miraadan ama haddii qaarkii uu yahay mid caafimaad qaba qaarna uu jiran yahay waa isku jira arigu qaarna qaybna waa jiran tahay qaybna way caafimaad qabtaa akhada saxiixatan midda caafimaadka qabta ayuu qaadanayaa bilqisti ay biictibaari alqiima qiimada ictibaar ictibaarideeda iyo tixgelinteeda ayuu ku qaadanayaa uu kuu tusaaleeyo wuxuu yidhi faidaa malaka arbaciina hadduu milkiyo afartan afartan neef waa saaxibulmaalki hadduu afartan neef leeyahay nisfuhaa sixaaxun barkeed ay caafimaad qabaan qulnaa waxaan leenahay low kaanat kulluhaa sixaaxan kulligood hadday caafimaad qabi lahaayeen kam tusaawi waaxidatun minhaa hal neef oo ka mid ah imisuu u dhigmaa qiimo ahaan meequu joogaa فإذا قيل هدي لإراد أربعة دراهم أفر درهم أيو جوغا مثلا وتصاله قلنا وحان لنهي لو كانت كلها مراضا لمان هدي جرنتهي كم تساوي واحدة منها ما يقول لك أنت حلك حبه أو كوا جرن كمدا فإذا قيل هدي لإراد درهمين لبا درهم أي يقول لك أنت مثلا تصال أهان قلنا له وحان لنهي حصل لنا وحد نوض حصل ساء النصيسا شاتا ري صحيحة caafimaad qabta بثaلaaثaة daraahima saddex dirham qiimaheedu yahay hal neef oo caafimaad qaba oo saddex dirham u dhigma noo raadiyaa leey neefka caafimaadka qaba meeqou joogay ya afar sooma arigan hadda qaybna waa jiran yahay qaybna wuu caafimaad qabaa waxaa la leeyahay markuu ariga dhan caafimaad qabo neefka la bixin lahaa meeqo u dhigmaa qiimihiisu meeqo waaye tusaalaha waxa waaye in la yidhahdo waa afar dirham haddii arigan kulligiis jiran yahay neefka laga bixinayo asigana qiimihiisa meeqo waaye waxaa leeyahay waa laba dirham afar dirham iyo laba dirhamaa la joogaa soo ma yaa hadda marka qaybta wada mariidka ah wada jiran laba dirham buu u dhigmaa neefka laga bixinayo kuwa wada caafimaad qaba ayaguna afar dirhamo u dhigma annagana hadda arigan sakada ka bixinayna maxay yihiin waa qayb yacni nisf binisf waay labaatanna waa jiran tahay labaatanna way caafimaad qabtaa xisaabtu marka meeqa iskugu imaanaysaa marka kuwa saxiixaa la fiiriyo waa in labadii dirham aada kor uga kacdo kuwa mariidka markii la fiiriyana qolada saxiixa ee afarta ahayd waa inaad hoos uga soo degto tirada meeqa iskugu imaanaysaa marka laba iyo afar maxaa u dhexaynaya saddexa u dhexeeya soo maaha dhexdaasaa laga qaadaya marka meeshuu bilqisti ku leeyahay saas waa biictibaari alqiima wa qiimahaasaa la ictibaarinayaa oo afarna la gaari maayo labana koraa looga kacaya walow kaanat isixaaxu haddii uu yahay ariga midka caafimaad qaba alaaiina soddon neef hadduu yahay midka caafimaadka qaba lazimahu shaatun waxaa laazimaya oo laga rabaa ninkaasi ribaa laga rabaa oo tusaawi u dhiganta alaaatan wa nisfa waxay u dhigantaa saddex dirham iyo bar ayay u dhigantaa saddex dirham iyo bar ayay u dhigmaysaa ilaan hadeeta markay nusna xanuunsanaa nusna caafimaad qabay saddex dirham baa la yidhi soo maaha hadda yaa badan kuwa jiran iyo kuwa caafimaadka qaba qaybtan dambe kuwa caafimaadka qabaa badan waa soddon neef meeqaa jiran toban keliyaa jiran tobanka jiran nusaa loo reebay marka nusaa laga dhimay idan waxaa laga qaadayaa ri qiimaheedu uu yahay saddex dirham iyo bar ri qiimaheedu uu yahay saddex dirham iyo bar ayaa laga qaadaya ومتى قوم الجملة markuu qiimeeyo aljumlata arigii guud ahaan markuu qiimeeyo wa akhraja saxiixatan uuna bixiyo mid caafimaad qabta tusaawii oo u dhiganta rubca cushri اljumla ariga guud ahaantii markii toban loo qaybiyo qayb ka mid a qaybtaasi markii afar loo qaybiyo qayb ka mid a u dhiganta kafaa waa ku filan tahay buuri wamataa qawama aljumlata si guud ariga markii loo qaymeeyo arigii jiranaa wey markii si guud loo qiimeeyo ee uu zako uga bixiyo neef caafimaad qaba wa akhraja saxiixatan wuxuu bixiyey mid caafimaad qabta oo u dhiganta rubcu cushri اljumla maalan afartankaa neef waa tusaale waaye waxaa lagu qiimeeyey kun doolar tusaale waaye afartankan kun doolara lagu qiimeeyey waxaa la rabaa rubcu lcushri inaan ka soo saarno afartankaas qiimahaas kunka ah kun markii toban loo qaybiyo meeqa yani markii toban loo qaybiyo halkii qayba tobankaas ka mida meeqa waay waa boqol doolar boqol doolar afar u qaybi waa shan iyo labaatan doolar rubculcushriga shan iyo labaatankaas waay rubculcushri waa shan iyo labaatankaas macnaheedu waxaa marka arigan afartanka markaad kun ku qiimayso shan iyo labaatan doolar neef u dhigma kubi haddaad ku bixiso zakadii kafaa waa ku filan tahay buu inaad zaka uga bixiso way ku filan tahay ila rubculcushrigaa laga fiirinaya guud ahaan rubculcushrigaa laga bixinaya rubculcushrigana laba shan iyo labaatankaasuu ku imaanaya wuxuu yidhi nacam low kaana asaxiixu fiiha duuna alwaajibi laakiin alwaajibati ayaa nusqooyinka qaar culammadu ay sheegeen inay qorayaan calaa kullin sida annaga noo qoran ayaan marka hore horta ku macnaynaynaa wuxuu yidhi low kaana asaxiixu fiiha hadduu ahaan lahaa buu yidhi asaxiixu fiiha midka caafimaadka qaba ee fiiha arigaa ku dhex sugan duuna alwaajibi waajibkii ka sokow hadduu ahaan lahaa waa kuusii tusaaleey wuxuu yidhi bian yakuuna yamliku inuu milkiyoo kala wayo mi'atay shaatin laba boqol oo ri oo fiiha ay ku jirto saxiixatun waaxidatun hal neef oo saxiixa أجزأه waxaa ka gudaya زakada صaحيixaة mid caafimaad qabta وamariiضaة iyo mid jiran labadaa ka gudaya low kaana الصaحيixu fiiha duuna الwaajibi hadduu yahay uu yidhi صaحيixa midka caafimaadka qaba ee ku sugan arigaasi hadduu waajibkii ka hooseeyo oo tiro ahaan macnaha waajibkii uusan gaarayn sida maalan qofku inuu leeyahay laba boqol oo ri wax caafimaad qabana hal neefaa uga jirta fiiha saxiixatun waaxida hal ri oo caafimaad qabtaa uga jirta inta kale macnaheedu waa maxay waa mardaa waa jiran yihiin waa miraad waa xoolo jiran waxaa zakada ka gudaya inuu bixiyo halkaas neefee caafimaadka qaba iyo hal jiran way ka gudaysaa hal caafimaad qabta iyo hal xaboo jiran inuu bixiyo ayaa ka gudaysa nusqooyinka qaar ama ay qorayaan low kaanat الصaxiixaةu duuna اlwaajibati fi اlqiima أجزأhu صaxiixaة وamariiضة low kaanat الصaxiixaةu fiiha duuna اlwaajibati hadday ahaan lahayd buu yidhi midda caafimaadka qabta ee ariga ku dhex jirta duuna alwaajibati midda waajibka ah hadday ka hooseyn lahayd fi lqiimati qiimaha dhexdii alwaajiba waa almariida waa midii jiranayd ee waajibka ahayd in la bixiyo haddii midda caafimaadka qabta ay ka hooseyso fi lqiimati qiimaha dhexdii ajza'ahu waxaa gudaya saxiixatun midda caafimaadka qabta waa mariidatun iyo midda jiraan labadaasaa gudaya cibaaradaana culamada qaar saxiixiyeen waxay yidhaha cibaarada saxda middaan waay oo mu'alifkan ula jeeda markuu mas'aladan ka hadlayo waxaana tusa suuraddeedu ay tahay ariga waxaa ku jira neef caafimaad qaba neefkan caafimaadka qaba qiimo ahaan wuxuu ka hooseeyaa midka jiran neefkan caafimaadka qaba ama ridan caafimaadka qabta waa duuna alwaajibati fi lqiima midii waajibka ahayd alwaajiba waa mide waa almariida xoolahan waa jiran yihiin midda jiran ee waajibka ay ahayd zaka ahaan in looga bixiyo haddii midii caafimaadka qabtee ku jirtay qiimo ahaan ay ka hoosayso midii waajibada ahayd filqiima ay uga hoosayso sakada waxaa gudaya in midda caafimaadka qabta la bixiyo iyo mid jiran labadaba in laisla bixiyo maxaa yeeley midda caafimaadka qabta xagga sixada iyo caafimaadka ayay ku fiican tahay laakiin xaggee looga sarreeyaa iyadana dhanka qiimaha looga sarreeyaa midda mariidada ah ayadoo dhanka caafimaadka nuqsaanay uga jirtaa laakiin dhanka qiimaha ayaa ayadana ku sarraysaa labadaasoo laysku geeyo ayaa sakada ka gudaysa oo wuxuu leeyaha ka bixinaysa sidaas ama cibaaradaasa culamada qaar ay saxiixiyeen halkan wain kaanat inaathan ow dukuuran haddii uu ta- ay tahay buu yidhi maashiyadu inaathan haddii ay dhidig tahay ow dukuuran ama lab ay tahay wa inaathan iyo dhidig isku daran lam tu'khad fii fardihaa fardigeeda iyo waajibkeeda la qaadan maayo ilaa unthaa ilaa mid dhidiga mooyaane ilaa maa taqadama ilaa wuxuu ku soo hormaray mooye fii khamsin wacishriina shan iyo labaatan dhexdii cinda faqdi binti makhaadin markii bintu makhaad la waayo bintu makhaad markii la waayo maxaa bedelaya yaa ibnu labuna bedelaya wa fii halaathiina baqaratan iyo soddonka lo-da ah wixii ku sugan mooyaane wa fii khamsin min alibili iyo shanta geela dhexdood fa innahu yujzi'u waxaa gudaya ibnu labuunin ibnu labuun ayaa gudaya khamsun min alibil waa soo marnay sheikuna waa sheegay in ibnu labuun uu gudi karo mar haddii arigaa gudaya la yidhi min baabin owlaa waxaa la yidhi ibnu labuun waa gudi karaa haddii la yidhi marka ibnu labuun waa lagu bixin karaa ibnu- ibnu labuunka soo dakar ma ah waa dakar fainahu yujziu waxaa gudaya buu yidhi ibnu labuun wuxuu ka wadaa shan iyo labaatankii geela ahaa iyo shantii geel ahayd waxaa gudaya ibnu labuun wa tabiicun iyo tabiic tabiicana xagga uu ka gudayaa waa fii halaathiina baqara waa soddonkii looda ahayd wa jadacu da'nin aw haniyu maczin waxaa kaloo la soo reebayaa oo ayagana gudaya jadacu da'nin aw haniyu maczin jadacu da'nin yacni waa idaha midkiisa labka ah ow haniyu maczin haniyu maczin waa orgiga yar wa kuwaas ayagana waa dakar jadacuna waa dakar haniguna waa dakar kuwaas intaas markii laga reebo wuxuu leeyahay laguma ma la qaadayo fi zakaa ilaa unha inta kaloo soo hartay waxaa la qaadayaa dhidig ayaa la qaadaya xoolaha markii laga hadlayo lab iyo dhidig labada midkee qiimo badan oo sarreeya laa shaka dhidigaa sarreeya dhidigaa sarreeyo hadda xoolaha waxaa dhidiga loo jecel yahay waa xagga taranka oo way sii ziyaadayaan laakiin haddaad orgay aruursato maxaa kuu soo kordhaya ama awr keliya aada aruuriso waxba kuu soo kordhi maayaan walidaalika dibadaha waxa loo dhoofiyo qaaliban ee la beec geeyo waa dakarka waay orgadaa la safriyaa soo maha inta badan dadku way ku dadaalaan inay baaqi yeelaan een, dhidigi inay baaqi yeelaan xoolaha marka waxaa qaalisan oo aada loo jecel yahay dhidigi asigaa marka wax laga bixinaya markii lasoo laga reebo qaybaha uu sheiku sheegay raximah allahu tacaala والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين